bismi illaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal waybaha ka dhawaada sanawarkii hamignimo ee idaacadda reediw baydhabo haanshianka door corona qodobada uu ku warkaan hamiignamanka door corona ayaa wayba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geedka kulan la qaaday falastiin xasan iyo hooyadii guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo baaganday madaxweyne cabdicaasiis xasan maxamed laftagaraan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo la kulami hogayaha arrimaha dibadda britain guddoomiyaha guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo ku hadlay doorashadii geeb kudhiili jubbaland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya oo baaqandiray maamulada kale ee dalka xildhibaanaha ku-jiyada gobolada waqooyi ee soomaaliya oo sheegay in caqabad ku haysta doorashada hamiin fayla dhegaystayaal waybwa hamiignama khamiis baahayta jimaanaha galhayta taariikhdana yeeta labaatiyo sagaalka bilo toddobaad labada kun labaatiyo kowka intaasay wahaana qodobadii warkaana hamiignama idaacadda reediw baydhabahaanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdi casiis xasan maxamed laftagareen ayaa geeka xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weyboose ka qaabilay falastiin xasan ibraahim iyo hooyadii oo kaalinta saddexaad ku galay imtixaankii shahaadiga sanad dugsiyeedka labada kun labaatan labada kun labaatiyo kow kulanka madaxweynaha geekusu la qaaday falastiin iyo hooyadii oo falastiinna eta gabartii kaalin saddexaad ku gal imtixaankii qaranka ee dowladda federaalka iyo qaadi iyo kulansho kadib wayba warbaahinta si wadajireen la hadlay hooyada falastiin iyadoona gebagabadii hadal meelo ku jeedi gabarta kaalinta saddexaad galay imtixaanka qaranka ee dalka
nuurta iidan barri erow oo falastiin xasan uhraan aaday ahaa gabarti kaalinta saddexaad koonfur galbeed angalaasi aaday ahaa geeg madaxtooyadaan ni martaqaadi cabdicasiisaan ni martaqaadi madaxweynaheena ilaahay khayrsi macnaha gabartiita oo geeg inka ballanqaada jaamacadda oo bannaanka ee oose wanaagsan inka dhawaay jaamacadda ariitay geeg macnaha siisu dabidda macnaha jaamacaddii ee kiin qaaday ari oo inka ballanqaaday oo geeg inka dhawaay yaanka ma hadnagee geeg meeba madaxtooyadan iyo casme madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed laftagareeg iyo geegan iyo casumi madaxtooyada mayna iin ballan qaaday intii uusa jaamacadda dalka dibadiisa uusiin wadi doono yaayin ballan qaaday iyada iyada kamahasini ballanqaad kusiin sameyna mayna sii rajeeya hamiga intiana meel dheer kusii deeri doono rajeeya bilaayara
hadalka falastiin iyo hooyadii ayaa weybahakeedaihela geek iyo kulanka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo iyo kulanka la qaaday madaxweynihii cabdicasiis xasan maxamed laftagareen guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo baaq andari madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa warqad codsiya weyba uusan diray madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen kaasiya oo uusa ku saabsanay in uusa gudbiya gudbiya liiska musharaxiinta ee tartamahay agalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warqadaha guddiga andiri madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaan qornay tisadun mudane madaxweyne unago tixraacana heshiisyadii doorashada ee tomiyo toddobada sebtembar kowda oktoobar labaatiyo toddobada mey iyo labaatiyo sagaalka juun unagoo raahana unagoo rahaana sida shahada ee doorashada landeji ee ku mutaysnayti heshiisyadii iyo jadwalka yoha saareen madaxda qaranka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal unagoo caddeeyana inuuna diyaaranena gudashada waajibaadka qaran iyadoo oo una rahana habraaca doorashooyinka golaha agalka sare wayba una meelangaha ka gudbiyaaneh codsi ka eedanha in adaha in adaha gudbida liiska magacyada aan sharaxangaha ee agalka sare ee dowla agalka sare ee dalka mudane madaxweyne iyadoo oo una wada ogsoonna in laka guda jara waqtigii lan asteeyaha qabashadaha doorashada waana laka waana laka madalsanyaha taabagelinta iyo iska duburidka howlaha guddiga unaga oo ka kala soona mas-uuliyadda adan hayta shacabiga reer koonfur galbeed wayba una markale koo codsadaan inga hanin gudbida liiska musharaxiinta an tartamo doonta agalka sare si doorashada baarlamaanka agalka sare langudagala anka dambeyntii mudane madaxweyne wayba koo rajeena in ada anu aqbali doonta codsigan dhinaga guddiga doorashooyinka keenga kooy yallaka erey warqadaha kubati xafiiska guddoonka doorashada heer dowlad goboleed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la kulami hogayaha arrimaha dibaddaha britain ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan la qaaday hogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain daymanig kulanka ayaa ay baahay oon kuwada hadleenaha hoojinta xiriirka labada dal arrimaha amniga xaalada siyaasadeed iyo doorashooyinka soomaaliya iyo la dagaalanka ururka al-shabaab ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dowladda u k weybusan kuma hadnagay taageerowka soomaaliya iyo siyaasaha iyo weliba dhinaca kale ee amniga sida gaarka ee ku taageeraasa gudoomiyaha guddiga halinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo ku hadlay doorashadii geeku kordhiydii caasimada kumeel gaarka ee kismaayo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland cabdulaahi abyen nuur yaa goobroog ku hayay doorashadii afarta senatar ee kordhiydii magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka jubbaland waana usa wayba usa sheegay in wayba usa caddeeyey in doorashadan geekiya kordhiydii hayti toola kalsoonya oo si cadaaladan dhiidi goobtaha kulan goobtaha sanatarada laka dooradi iyo warbaahinta ku hadali warbaahinta kula hadali
ugu horeyn waxaad aada waxaan aad u salaamayaa guud ahaan maamulka dowlad goboleedka jubbaland waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka ee korjoogtada nala ahaa waxaan salaamayaa meediyaha ugu dambayn waxaan salaam u dirayaa baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo si habsam ah waajibaadkoodu gutay ayaga iyo guddoonkood waxaan salaamayaa guddiga siidadka jubbaland waxaan salaamayaa guddiga fiidka oo qamaqaabyaha koowaad ee doorashadan jubbaland ka dhacaysa ahaa oo noogu hogaaminay dhammaantayd guulaysashada doorashada dalka ka socota mas-uul nooga ah dhammaantayna soomaali ahaan waxaan aada u salaamayaa bahda warfaafinta ama iclaamka oo si wanaagsan hooshooda u gudanaya waxaan leeyahay dhammaan ilaahay ajir ha idinka siiyo guulaysta ilaahayna ha idin guuleeyo hooshaad bilowdeen si gaar ah waxaan u xusayaa dowlad goboleedka jubbaland oo albaabka doorashada dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee doorashada soomaaliya furtay waa ay xa mudan yihiin ay naga mudan yihiin dhammaan soomaaliya oo dhanna ka mudan yihiin hambadya gaar ah ayaga iyo madaxweynahooda iyo baarlamaankooda aan u dirayaa annaga guddiga xallinta khilaafaadka inta badan waxaan maqleeyay aan kaftamo guddiga khilaafaadka ma ahan guddiga khilaafaadka waa guddiga xallinta khilaafaadka saasa loo ogaado waxaan is leeyahay waxay iishaynahay iskurjoogta aan ka ahayn doorashada afarta kursi waxay u dhacday si cadaalad ah oo aan aad ugu qanacsannahay annaga guddiga xallinta khilaafaadka sidaan u jeednay waxaan hambalya u dirayaa intii guulaysatay oo kursigan ku guulaysatay waxaan u sheegaynaa soomaaliya waa idin sugaysaa waxaad idinka sugaysaa horay inay u socoto aadna ka shaqaysaan sidii dowladnimo ho- loo hirgelin lahaa horena looga socon lahaa waxaan kaloo hambalyaynaa asxaabta ku qanacday markii laga guulaystay oo hambalyaysay saaxiibada salaantay waxaan kaloo aad hambali ugu dirayaa asxaabtii tanaasulay waxaan isleeyahay waxay u tanaasuleen maslaxadda dalka iyo ummadda guud ahaan dhammaan waxaan leeyahay soomaaliya oo dhan eh, jubbaland waxaan ka codsanayaa in loogu hambalyayo howshan wanaagsan ee ka bilaabatay iyo dahaforkan eh, annaga dhinacaynan aadan aadan u salaamayna aan ugu hambalyaynayna eh, waxaan leeyahay doorashada guusha waxaa ku dhawaaqi doono guddiyada hergelinta doorashada laakiin annaga dhinacayna guddi ahaan guddiga xalinta khilaafaadka waxaan leenahay dhammaan inta shaqadan ka soo qabatay eh, hambalyan u diraynaa waxaan leeyahay ilaahay ajir adinka siiyo albaabka aad u furteen soomaaliya shaqadan intii ka shaqayso guud ahaan aadaa umahadsantiin warka waa ku dheeraaday
geeka oo hayti maalin khamiis ah taariikhna iyo kabeeganayti labaatiyo sagaalka bilo toddobaad lamada kun labaatiyo kowka iyo afar senatar kuraaso agalka sare qeyb ku ah anaro afar senatar oo maamulka jubbaland kuma tali doono dowladda federaalk soomaaliya geeka lakadoordi magaalada kismaayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo baaqandiri maamul goboleedyada kale ee dalka doorashada xubnaha agalka sare ee baarlamaanka tumiyo koowaad ee soomaaliya ayaa geeka ku bilaabatay magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland afarta sana ee geeka ku afarta sanatar ee geeka ku guulaystay doorashada iyo shal ah ilyaas bedel gaboose cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag cabdirasaaq maxamed cusmaan iyo iftiin xasan iimaan baasto jubbaland ayaa doorada doonta maalmaha socda afar senatar oo kale oo intiyo badan qeyb haddii laisku wada dar gebi ahaantii wadayin sideed senatar oo baarlamaanka agalka sare maamulka jubbaland ku matalow dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya masar ciriro oo goobjoog hay doorashadan geeg kudhidi magaalada kismaayo iyo maamulada kalweybows eray isiyagna waa laysan ku baahanya in aysan ka dayitan maamulka jubbaland oo geeka maalintiin koreytan hayti ee agalka sare afartii sanataran korey hadooradi weli warkii hamignimo ee radio baydhabo ayaa dhegeystayaal la soo cotan xildhibaanuha ku jeeda gobolada waqooyi ee soomaaliya yaa shaaca ku qaadiy caqabad iyo ku haysta dhinaga doorashada qaar ku mid a xildhibaanada labada agal ee ku jeeda gobolada waqooyi ee somalilan ayaa geeka kulan kuweeldhadi magaalada muqdisho iyagona ku hadlay doorashooyinka kuraasta gobolada waqooyi caqabadaha jara iyo eedeyn iyo injeedyeg doorashooyinka kuraasta gobolada waqooyi caqaba aq- iyo eedeyn iyo injeedyan siyaasiyiin ku tirsan golaha midowda musharaxiinta iyo gudoomiyaha agalka sare afartan xildhibaan oo ku tirsan golaha shacabka iyo agalka sare ayaa kulan ku qeyb galay way baahyo saarena way baahayo kulanshaha ku saarena war murtiyeed ka kooban lix qodob mid ku mid ah iyo murtiyeed yaa war murtiyeedkan warbaahinta goobta aan ka akhri
annaga oo ah xildhibaanada aqalka sare ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda- jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada waqooyi waxaannu kulan ku yeelannay magaalada muqdisho in aanu wax iskaga weydiinno doorashada xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi xildhibaanadu waxay isla gorfeeyeen xaaladihii ku gadeennaa geedisocodka hannaanka doorashada gobollada waqooyi iyo guud ahaanba doorashooyinkii labada kun iyo koob iyo labaatan waxaa xusid mudan in xildhibaanada gobollada waqooyi si dhow ula socdeen wadahadalladii doorashooyinka ee ka bilaabmay dhuusamareeb ilaa kii u dambeeyey ee lagu qabtay magaalada muqdisho toddobalaaankii meey haddaba is-xogwaraysigaas iyo dood dheer kadib waxa aanu caddaynaynaa arrimaha hoos ku xusan kow waxaannu soo dhowaynaynaa oo aanu bogaadinaynaa guud ahaanba doorka hoggaamineed ee shariifka ah ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ku hoggaaminayo arrimaha doorashada dalka gaar ahaan kaalinta mas-uuliyadeed ee uu ku leeyahay hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada gole ee gobollada waqooyi laba waxaannu taageersannay heshiiskii siyaasadeed ee golaha wadatashiga qaranku ku gaadheen muqdisho toddobaaaankii bishii shanaad kaasi oo lagu furdaamiyey tabashooyinkii ka dhashay heshiiskii toddobyotobankii bishii sebtembar isla markaana si gaar ah xal loogaga gaadhay arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi haddaba annaga oo og in go'aanka guddiga doorashada lagu qaybiyey uu baalmarsan yahay cadaaladda iyo curfiga siyaasiga ah iyo curfiga siyaasiga ah jiray isla markaana uu sadbursi uu u sadburiyey koox yar oo ka kooban toddoba xildhibaan oo uu hogaaminayo cabdi xaashi cabdilaahi waxaannu wax walba ku oggolaannay in doorashada aannu ka dhowrno wax kasta oo carqaladayn kara si hore loogu socdo qodobka saddexaad waxaa nasiib darro ah in kooxda toddobada xildhibaan ahi ay weli sii wadaan carqaladaynta habsami u socodka hannaanka doorashooyinka gobollada waqooyi kadib kulamo dhowr ah oo aannu la yeelannay waxaa noo caddaatay in aanay rabin in la qabto doorasho ku salaysan cadaalad iyo sinnaan tusaale ahaan waxaan gebi ahaanba waxay gebi ahaanba diidan yihiin in guddiga doorashada in guddiga doorashooyinka ee u gaarka ah gobollada waqooyi loo maamulo si waafaqsan habraaca lagu dhisay guddiga doorashooyinka ee qeexaya qaabdhismeedka guddiyada habka ay isku doortaan iyo awoodahooga ee ay sida wadajirka ah u wada saxeexeen madaxda golaha wadatashiga qaranka kowdii bishii tobnaad kaas oo dhigayay sidan soo socota guddiga waxaa kulankooda ugu horeeya iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenka waxaa lagu dooranayaa aqlabiyad caadi ah aqlabiyadda caadiga ah ee xubnaha guud ee guddiga shirka guddiga shirka guddigu wuxuu ku qabsoomayaa saddex meeloodoo laba ee tirada guud ee guddiga xubnaha guddiga guddigu waxay go'aankooda ku gaadhayaan cod haldheeri ah sidoo kale heshiiskii golaha wadatashiga qaranka ee toddobaaaankii bishii shanaad qodobkiisa koowaad farqadiisa ca waxa uu dhigayaa in guddigu in guddiyadu iska dhex dooranayaan guddoonkooga kadib marka lasoo dhammaystiro magacaabistooda sidaas darteed ma jiro sabab keliya oo arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi looga leexiyo dhabbaha sharciga ah qodobka afraad haddaba iyada oo laga duulayo qodobada kor ku xusan ee heshiiskii madaxda wadatashiga qaranka waxaannu caddaynaynaa in xubnaha guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi kulankoogii u horreeyey ay yeesheen tobankii bishii toddobaad kuna yeesheen hogaanka guddiga si waafaqsan kuna doorteen hogaanka guddiga si waafaqsan sharciga oo ay goobjoog ka ahaayeen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal waa fiidka shan qodobka shanaad waxaannu ka xunnahay in siyaasiyiin ka tirsan golaha musharaxiinta oo leh ujeeddooyin gaara ah ay weli ku foogan yihiin in ay si taban u farageliyaan doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi dhiirigeliyaanna in guddiga doorashooyinka xildhibaanadu kala qaybsamaan faragelintaas oo ay kala xishoodeen doorashada deegaanadooda sidaas darteed waxaannu ku baaqaynaa in laga waantoobo faragelinta guracan ee ka dhanka ah sharciga curfiga iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed intaba ugu dambayn waxaannu bogaadinaynaa siyaasiyiinta musharaxiinta iyo cid kasta oo ka dhowrsatay inay farageliyaan sharciga baalmarsan inay faragelin inay faragelin sharciga baalmarsan ku sameeyaan doorashooyinka gobollada waqooyi waad mahadsantihi
warkii dhegaystayaalaha miignimaadun reediyow baydhabo ee beledka baydhabo aysanku dhegaystaaseen antiyaan inkeegaya warka uu ku intaaseen ku saara islantanaaseen ku jeediyahay anigu ee saciid maxamed nuur sabriye meela qaybta farsamada infidhi borow warkan ku kale lamadan timor kale hawda diban kulmaana ammaan alla